saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee watani ayaa maanta shir jiraayid ku qabtay xaruntooda xisbigaasi ku leeyahay magaalada hargeysa waxaana ay kaga warrameen xaaladda uu haatan dalku marayo iyagoo oo xukuumadda haatan talada haysa ee uu hogaaminayo madaxweyne axmed maxamed maxamuud siinaanye ku eedeeyey inay u soo dhigatay waaxyihii kala gedisnaa ee ay dowladdu ka koobnayd sida garsoorka baarlamaanka iyo saxaafadii waxaana ay u soo jeediyeen inay xukuumadda arrimahaasi degdeg ah faraha ugala baxdo waxaa kale oo ay ka hadleen saraakiishan shirka jaraa'id ku qabtay xaruntooda magaalada hargeysa sida haatan ay u socoto arrintii diiwaangelinta codbixiyayaasha ee u kala qaybsamaysay tii codbixiyayaasha iyo tii madaniga ahayd ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha guud ee xisbiga wadani maxamed cabdulaahi uurcadde waxaanu halkan idinku soo gudbanaynaa khudbadii uu halkaa ka jeediyey oo uu kaga hadlayay arrimo fara badan oo ku tacalluqa arrimaha ay shirka jaraa'id u qabteen waxaana hadalladiisii ka mid ahaa
bismillahi raxmaan raxiim maanta waxaan isku qabanay shirka jaraa'id haddaan nahay xisbiga wadani ayadoo maalmahan uu ka taagnaa buuqaad u fara badan io jaawareer ku dhex jiray xukuumadda iyo garsoorka dalka ayaan doonayaan maanta ka hadallo oo xisbi ahaan aanu ka caddayno mowqifkeega waxaad la socotaan ama la wada ogyahay somalilan waxaay ka kooban tahay saddex waaxood oo ah garsoorka sharci dejinta iyo fulinta waxaa tan maanta socota waxaa ka horreysay in weerar caddaana xukuumadda ku qaaday golihii wakiilada ilaa ay ilaahay u bixiyey u soo gurbatay guursiga qaranku oo qarankan wax badan oo badbaadaa u samaysay tii u dambaysanay tahay tii xukuumaddu ay ololinaysay golaha wakiilada ay baktisay aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa golaha guursiga hawshaa ilaa maalintii la asaasay ilaa maanta ay hayaan ilaahayna cimrigooga ha dheereeyo waxaan u shaqaynaya dalkoogii iyo dadkoogii aadna way u mahadsan yihiin waxaad moodaa tan malaha waxaan isiri maran xalay aan daawanayey tifiyada oo ay waxyaaba fara badan ay kaga hadlaysaa xukuumaddu iyo dhaleecayn waxaan isiri malaha waxay rabaan in golaha guurtigu garsoorkana xalilo oo dabkiibay moodaa inay sii shilayaan halkay u ka baktiin lahaayeen haddaan hoosu daadego saddexdaa waaxood waxaa soo raaci lahaa siday dimuqraadiyaddu ay leedahay saxaafadda laakiin shalay oo u dambeysay waxay noqon lahayd waaxda afraad saxaafaddu marka sharciyan la eego dimuqraadiyaddu siday tahay iyo dalalka hore u maraysa u shaqeeyaan laakiin nasiibdarra shalay u dambeysay xukuumadda meelay shirjaaid ku qabanaysay wariyaasha madaxa bannaan oo dhan siday tifiyada ka sheegayeen oo laga xidhamayna soo galaan taasi markaa meeshan kuma jirto cabudhus fara badan bay iyagana ku hayaan oo weynu ognahay waxay dabeete u soo wareegtay xukuumaddii marka golihii wakiilada ay guurtii dumisay dabkii ay ka shideen waa garsoorkii waxaan la wada soconnaa waxaa halkaa ka hadlay garsoorayaal rafcaanka iyo gobolka iyo degmadabale raggaas waxay sheegeen in amar cad ay xukuumaddu siinayso amarkaa cadna aana cadaaladii waafaqayn waxaa haddana iska haddana waxaa hadlay afhayeenkii haddana waxaa hadlay maxaanku idhaahye wasiirkii daakhiliga haddana waxaa hadlay guddigii cadaalad haddana waxaa hadlay guddoomiyii maxkamadda sare waxaa laga hadlaya waxa weye waxa la raadinaya waa cadaalad laakiin waxa iyagu ka hadlayaan waa siyaasad dadka wax loo sheegayaa halkii nidaamkii dowladnimo horta saasuu ku burburay waxay dowladdii u waxay dowladdii ay noqotay hadalkeedii yaa nala hadlay saxaafadda aanu la hadal leh halkii ay ka xalili lahaayeen ceebta gudaheeda taalla iyo burburka gudaheeda yaalla iyo maamulxumada gudaheega taalla halkii ay si nidaamsan oo dowladnimo ay u xallin lahaayeen waxay noqotay xalkoodii inay shicibka walaac ku abuuraan oo maalin walba idhaahdaan tanaa dhacday uka kalena idhaahdo tanaa dhacday marka waa nasiib darro runtii ay xukuumaddana ay dalka la timid intii minka ay jirtay waxaana waxaa keenaya waxa weye waa maamul xumo ka jirta xukuumaddan maanta dalka ka talisa iyadoo garan laha habkay u wadi lahayd heedahay ugu wada shaqayn lahayd wada shaqayntii dowladdu ay noqotay inay warbaahinta ku yaacaan oo mid waliba mid kale u dhalaceeyo oo cid wax ka qabanaysa aanay jirin aad iyo aad baan runtii uga xunnahay waxaa kaloo jira wasiirka arrimaha wasiir ku-xigeenka arrimaha guduhu waxyaaba ay noo caddaynaya faragelinta ay xukuumaddu dafirayso iyo indhacadaanteeda ayagaa qiraya inay farageliyeen laba qodob oo wasiir ku-xigeen ku sheegayba waxay qirayaan wax ka baxsan nidaamkii garsoorku lahaa iyo nidaamkii dalku ka shaqaynayay wuxuu sheegay dhowr iyo afartan maxkamadood inay yaallaan xafiiskiisa oo fulintii uu ka hor joogsaday oo u diidey isagoo weliba sacadule waa cadaaladdarro isagaa odhan kale waa cadaaladdarro xaguu ku arkay isagoo cadaaladda yaa u dirta cadaaladda yaa cadaaladda yidhi mas-uul baad ka tahay halkuu soo maraa cadaaladdarrada inuu sheegayo iyo xukuumada inuu yidhaah waa cadaalad iyo maaha cadaalad midna shaqo kuma leh isagu waxa weeye inuu fuliyo wasaaradda arrimaha guduhu hal qodob bay xaq u leedahay halkaa qodob waxa weeye markay xukuumaddu soo dhammaadaan ay degmada soo maraan ee gobolka maraan ee rafcaanka maraan ee maxkamadda sare maraan ee dib eegis lagu sameeyo ee fulin u bislaato waxay ku qasbayiin inay fuliyaan wasaaradda arrimaha guduhu oo bilayskeeda wadato maaha baryo waa marka nidaam dawladeed laga hadlayo cid baa xaq leh xaqan loo xukumay xaqaa waa in loo fuliyo kolkuu leeya waa cadaaladdarro waxaanu dareemayna inuu cidna diidan yahay cidna u shaqaynayo ciddii loo xukumayna uu dulmayaa ciddii laga xukumayna uu difaacaya markaa ayagu waxa keliya xaq u leeyihin mar qura ay wasaaradda arrimaha gudiga bileysku xaq u leeyihin markay arkaan meesha inuu dil ka dhacay ama ay nabadgeli darra ka abuurmayso taasina waa cadaaladdarro ma odhan karaan marna dibna uma dhigi karaan laakiin dib unbay u dhigi karaan wakhti cayiban ayagoo maxkamadda ka codsanaya oo sababaynaya in xukunkaa dib loogu dhigo sababaha awgeed oo aan nabadgeliyo wax ka badan aan ahayn wax ka duwan aan ahayn waxaa muuqataa runtii guddiga cadaaladdu hawsheedii way gabtay aad iyo aad baan uga xunnahay waxay iyaduna u hadlayeen dadkay la hadlayeen ayagoo maxkamadoogii ay dhibtu ka taagan tahay iyo xukuumaddii ay dhibtu ka taagan tahay ayay shicibka u tabinayeen wixii maxkamadaha iyo dhex yaalla iyo xukuumadda oo ayaan darra iyaduna runtii sideeda u taalla waxyaabihii shicibka laga qarin jiray waxyaabihii dowladdu sirta ay u lahayd ee hoos u xalili lahayd ayay shicibkii leeyihin kaalay xalilin islaamaha guryaha joogaa maxkamadaha iyo wasiirka dhex gala ayaa laga rabaa inay dhex galaan loo sheegay waa wax la yaab leh waa mucjisooyinka ay xukuumaddan la timid ayaa nala hadlay dabeetana aroortii yaacayaan haddii xukuumaddu ay kala cabanayso iyo haddii uu qof hadlaayo iyo hadduu xisbi macaarid hadlaayo sibay ugu wada jawaabayaan sibay wada cabaaraynayaan waa waxa inaa ku arag maamulka dowladnimada waxaanad moodaa in maamulkii dowladnimada xukuumaddan ay rabto inay sii tirtirto maadaama ay garsoorkii tirtirtay oo maanta garsoorkii awoodu leeyahay aanu jirin nimankaa garsoorayaasha kuwa difaacaya iyo kuwa loo reer somalilandiba wuxuu ogyahay in garsoorka xukuumaddu faragelin ku hayso qaawan marka xukuumadoodii halkaa la dhigaya laleeyahy sharci maa ee tvgii qaranka laga sii daynay ee tviyadii iyo warbaahintii lagu qoraayo waxay madax bannaanida u hadhay ila rabo ee laleeyahy way madax bannaanta marka laleeyahy waxaanu difaraynaa ina waxaaya waxaa yeeshaan waa maxay madax bannaanida u hadhay ee laga rabo inay madax bannaanaato inanka wasiir ku-xigeyna inta suuqa looga yeeray loo magacaabay halkuu maxkamadaha u maraa maxkamadu qaladaadkay leeyihiin iyo brosijurka ay ku qaldameenna meel bay leedahay lagaga hadlo iyo si loo soxo ayaguna inay in ummadda la soo gaadhsiiyo dowladduna in ummadda soo gaadhsiiso wax dhexdeeda yaalla maaha garsoorkuna maaha waxa weeyaan waa nidaam xumada dalka jirta waxa weeye waxaan madaxweyne waddan ahaan ku odhanaynaa madaxweyne dalkii wuxuu ku jiraa burbur wax ka qabo inamadan awoodda gaara haysta ee idman ee wasiiradaada ka mida ee golaha wakiilada ka mida ee dalkii xagga kale u rogaaya ee wax allo waxay doonaan samaynaya ee sharci joojinaya aanu jirin wax ka qabo waxay iman doontaa ayadoo ay gaadho meelaan waxba laga qaban karin haddii maanta aad wax kaga qabowey inamada yaryar ee ismahadiyey raba inay wax alla waxay rabaan ay golaha wakiilada ka sameeyaan ay golaha maxaanku idhaahay garsoorka ay ka sameeyaan xukuumaddaada ku dhex jira ee loo taagin laayahay beriga loo qaban laayahay beriga u qabo wixii nidaamka farayana u sheeg waxaan aad iyo aad u cambaaraynaa runtii jahawareerka maalin walba joogtada ee xukuumaddu ay bilaabayso ka wado hayadihii qarankani lahaa iyo ummaddan u shaqaynayey halkii ummadda looga shaqayn lahaa lagu jahawareerinayo ayagoo xukuumaddaada in gaari uu baarlamaanka ku jirta uu wasiirada ku jira madaxweyne ay si gaara dalkan ay u burburinayaan waxaan jecelahay inaad arrintaasi aada dhogu yeelato aada ihtimaam siiso deg degna aad wax uga qabato ummaddana ay la mid ahaadaane waxaanay dadka dheeryihiin iyo egbashada siyaadada aad siisay inaad ka joojiso waxaa kaloo aan ka hadlaynaa ayaamaha waxa laga hadlayay doorashooyinka annagu haddaan naa xisbiga wadani waxaanu diyaar u nahay doorasho xilligeedii ku dhacda oo si nabadgelyaa u dhacda oo si nidaamsan u dhacda oo si walaaltinimo u dhacda ayuu xisbigu wadani diyaar u yahay diyaar uga nihin mudakulin wax laydhaa liiskalena uguma jirto raalina kama nihin mana aqbalayno fariimaha faraha badan ee jaraa'idka iyo dadka qaarba ay sheegayaan inay soo gaaraya waxay sheegayaan inay xukuumaddii u diyaargaroobayso inay waddadaa qaado iyadoo madaxweynuhu sheegay inaan shil lagu darin markaa maynamada igman baa wada ma garanayo laakiin waxaanu leenahay madaxweyne arrintaas sida aad ku ballanqaaday ayaanu nagu sugaynaa diyaar u nahay una diyaargarownay ummaddana waxaanu u sheegaynaa inuu waddani diyaar u yahay doorasho xilligeygii ku dhacda tan sida registratnka diyaar baanu nahay inay socoto in ummadda mxaahsiga loo sameeyo waa horumar ummaddu ay u baahan tahay waanu taageeraynaa fotrkana waxaanu leenahay isaguna sidiisii ha u dhaco sidiisiina ha u bilaabo
bismi illaahi raxmaani raxiim anigu waxaan ka kii garsoorka oo kii u dambeysay ahayd ceergaabo oo shalaytaa ka dhacday midho saabkii gobolku sababta wuxuu xidhay maxkamadihii ceergaabo rafcaankii gobolkii degmadii isagoo ku sababaynaya waa shixin waayeen isagu xaq uma leda inuu xidhto isagu xaq uma le inuu xidho wuxuu keliya oo soo gudbin karaa war buu soo gudbin karaa uu soo gudbin karo guddiga cadaaladda guddiga cadaaladda markaa u sheegi karaa warkaa wax ka qabta broseskaasu soo mari karaa marka waa faragelin qaawan oo toosa oo lagu hayo maxkamad ah waxaan idiin markhaantiya markii maxkamadihii hoose oo dhami ay soo wada fadhiisteen oo yidhahdeen faragelin baanana ku hayaa oo waxaan warqadaanana ku soo qoraya waxaa lagu farayaa waa ceeb weeye waxay noo dhimaysaa innaga oo dowladnimadan wax u dhimaysa oo somalilan wax u dhimaysa hadduu wasiirku wax sheegayo inuu u yeerto weeye garsooraha la hadlo tusaale siiyo wax u sheego laakiin waxaan ku faraya kuma jirto meesha asalaamu calaykum